aan ku bilownay odayaasha dhaqanka ee degmada dhuxul ee gobolka nugab ee dhulka ismaamulka soomaalida etoobiya oo kaashanaya mas-uuliyiinta amniga ee dowlad deegaanka ayaa ku guulaystay xallinta khilaaf uu dhiig ku daatay oo waayadana ka jiray deegaanka xalka gaadhista colaadan dhuxul ayaa wariyaha v o a nuur bukhaari uu ka waraystay cabdilaahi maxamed cabdi cabdilaahi dheere oo ah ku-xigeenka hoggaanka amniga ismaamulka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya xil uu ku sugnaa degmada dhuxul xaaladda hadda aan joogo waa degmo ka tirsan gobolka nogob waxaana la yidhaahdaa dhuxun degmada dhuxun baan ku sugnaa hadda saacaddan sababta aan ugu sugnahayna waxaa weeye khilaafaad yaryar oo dadka gobolkaa degan dhex maray hadda ka hor inaan xalino oo isku dhacya qabiilada kasoo jeeda iyo dilal hadda ka hor dhacay cawaaqibkooda iyo arrimihii kaga taxalluqay iyo madisafiintii ayaanu goobjoog u nahay inaan sii tuuxaan bixinan aan doonayna waayahay marka dhibaatadii halkaasi horey uga dhacday bal haddii aada noo faahfaahiso inta aanan xal ka gelin
dhibaatada halka ka dhacday waxaa jirtay in hadda ka hor la dilay nin ugaasa ugaaskaasna arrintiisa la xalliyey magtiisa in laga qaatay kadibna wiil ciidamada maleeshiyada ka tirsan wiil kale uu dilay ay qoladii maleeshiyada wiilkaa laga dilay ay dhaheen sidii ugaaskaa naloo xaqo qabadna ay noqotay taas therefore inaanu sii dowlad ahaan annagu xallino oo wax qabiil u yaalla ayna ahayn inaanu ku qancino dadkii waayahay marka maxaad ku qanciseen dadkii oo aada u sheegteen ma magtii baad wax ka bixiseen mise si maaragtay maamulnimo aad u xaliseen
magtiina waan bixinay maamul ahaana waan u xalino dadkan inuunan qabiil ahayn qabiil ahayn oo nin askari ah oo askari kalaxabad kaga dhacday inuu yahay baanu aaminsiinay oo qabiilla ayna saameyn ku lahayn ee ciidamo dawladeed ay yihiin waayahay marka xaaladda degmada dhuxul guud ahaan waa sidee hadda
degmada dhuxun waa degmo qadiima oo degmooyinka waddanka ugu da-weyn bay ku jirtaa jawigeeduna uu degan yahay nabadgelyadeedana waa lasii wadi doonaa hadduu ilaahdaso afgarad buuxana waa laiskaga afgarta arrimahaas
dhanka amniga guud ee maaragtay deegaanada soomaalida ay degto ethoobiya bal maadaama aada mas-uuliyiintii ka tirsan tahay xagga amniga bal noo faahfaahay guud ahaan xaalka amni
xaaladda amniga guud ee deegaanka soomaalidu waa kaalinta modeelka u ah dalka etoobiya arqaladaha etoobiyada kale ka jira kama jiraan waa dad isku afa isku luuqada isku diina laga tira badan yahay loo eego laakiin jugraafikali dadka dhulka ugu weyn baa nahay therefore xasilooni ballaaran baa ka jirta intii isbedelku bilaabmay dimuqraadiyad dhabaa ka jirta sawtul xorriye gaaraa ka jira marka xaaladda guud ee deegaanka waa amni baan odhan karnaa saacaddii la doono ayaa la socon karaa
xabsiyadii ay dowladda federaalka ballan qaaday in ay xidhi doonto uu ka mid ahaa xabsigii weynaa ee jigjiga ma la xiray bal arrimahaas iyana noo faahfaahay
bilowgiiba xukuumaddan tallaabooyinka ay qaaday bay ka mid ahayd jeelkaas waa la xidhay tacdiil dadka faraha badan loogu geystay horey baa loo xidhay hayo marka idinku ka amni ahaan iyo maamulkiinan cusub sidee ayay dadka idin arkaa maadaama tacadi badan uu dhacay xadgudubyo hore ee maaragtay halkaas uga dhaceen gaar ahaan dhinaca amniga
xadgudubyadii hore dadku hadda laba sano muddo ah cid lagu xadgudba ma jirto waxaad ka garan kartaa social mediaha xukuumadda wixii lagu dhaliilayo si xoraa loogu dhaliilaa qofku isagoo xora ayuu xukuumadda wuxuu doona ka sheegaa cid kaga xumaata ama tallaabo kaga qaadana ma jirto cid siyaasiyan loo xidhana ma jiraan dhegaystayaal kaas wuxuu ahaa cabdilaahi maxamed cabdi cabdilaahi dheere oo ah ku-xigeenka hoggaanka amniga ee maamulka dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya oo isagoo jooga degmada dhuxul ee gobolka nogab ee deegaankaasi uu warabeeyey waryahayaga nuur xasan nuur